taswiirta laba iyo labaatanaad gaajadii dadka reer banu israa'iil waxa ay socotay ilaa saddex sano markaasaa ilaah wuxuu ku amray elijah in uu aado boqorka ahab oo waxaa la yidhi u sheeg boqorka iyo dadkiisa in ay ka leexdeen ilaah taasi sababteedu ay tahay gaajada markaas ayaa elijah wuxuu ku yidhi boqorkii axab waxaad qaadataa afar boqol iyo konton nebi oo ka mid ah nebiyada aad aaminto ee waxaannu aadaynaa buurta la yidhaahdo carmal oo wuxuu ku yidhi intee in leeg ayaa dadkaadu dhex orordayaan ama ay dhex roroorayaan ilaaha runta iyo ilaaha beenta ah hadduu ilaah ilaah yahay raac haddii baal ilaah yahayna baal raac dadkii waa ay aamuseen markaasuu elijah wuxuu ku yidhi waxa aad keentaa laba dibi oo wuxuu ku yidhi nebiyadaada baal ha doortaan labadan dibi mid ka mid ah si ay u bixiyaan allabari oo waxa uu ku yidhi waa in ay kala jirjiraan hilibka dibiga oo ay dul saaraan meesha allabariga loo dhisay aniguna waxaan wadanayaa dibiga kale oo wax aan samaynayaa si la mid ah oo markaasuu wuxuu ku yidhi nebiyada baal ha u yeertaan baal aniguna waxaan u yeeranaynaa ilaahaygayda oo waxa uu yidhi midkii ilaah uu u soo diro dab oo hilibkiisa uu ololo ayaa ah midka ilaah la jira oo nebiyadii baal ayaa dhawaaqay oo yidhi baalooy baalooy dab soo dir dab soo dir hilibkeenna gub dab soo dir hilibkan dibiga gub laakiin wax dhec ma jirin oo maalintii oo dhan ayay heesayn oy lahayn baalooy baalooy soo dir dab soo dir dab dabkan gub kan gub kan gub kan gub laakiin weliya waxba ma dhicin oo markaasuu nabi elijahna ku jeesjeesay oo yidhi u yeere u yeere waxaa laga yaabaa inuu waxyaalo kale ka fikiraya oo waxa uu yidhi waxaa laga yaabaa inuuba safar ku maqan yahay kaad u yeeranaysaan ama wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaaba inuu iska jiifo oo haddeer soo kacayo oo waxa ay bilaabeen inay qayliyaan ilaa hataa jidhkoodu ay iska jarjaraan laakiin intaasi wax dhic ma jiri ogow markaa ayaa elija waxa uu jarjaray hilibkii dibiga oo wuxuu dul saaray meeshii allabariga oo iyagiibuu ku yidhi qaata biyo oo ku dul shuba markaasaa elijah wuxuu u tukaday ilaah oo ku yidhi ilaaha ibraahimow ilaaha isaaqow ilaaha israa'iilow caddee adigu inaad tahay ilaah markaasaa dab ka yimid samadda oo gubay hilibkii markaas ayaa hilibkii iyo hataa biyihiiba way qallaleen markaasaa dadkii reer binu israa'iil ku qayliyeen ilaah waa ilaah ilaah waa ilaah weyn waa ilaaha israa'iil saaxib ma waxaa laga yaabaa inaad maanta u adeegayso ilaaha adduunka mise waxaad u adeegaysaa ilaaha daa'imanka ah elijah ayaa wuxuu dadkii u sheegay in aanay dhexlooltamin laba ilaah ee ilaah un ay caabudaan waxa aannu akhrinaynaa kitaabka injiilka ah axdiga cusub buugga koowaad ee korintos cutubka tobnaad aayadda kow iyo labaatanaad iskuma wada cabbi kartaan koobka rabbiga iyo koobka jinniyada kama wada qaybgeli kartaan miiska rabbiga iyo miiska jinniyada